xeryaha dhaab ee dalka kenya waxaa bilo ka hor soo gaaray kumanaan barakacyaal ah oo dhibanayaal oo abaarta ka jirta qaybo ka mid ah gobolada geda iyo jubbooyinka kuwaas oo ka soo gudbay xadka ay wadaagaan dalalka kenya iyo soomaaliya si ay u helaan gargaarka samafalka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha inkastoo barakacyaashaas magacooda u bedelay qaxootiga ay badankood hereen gurmud bini'aadanimo haddana qaar ka mid a qaxootigaasi oo gaaraya sagaashan qoys ayaa ku sugan xaalad cunto la-aan ah saddexdii bil ee lasoo dhaafay kadib markii magacyadooda laga waayay diiwaanka raashin bixinta ee hay-adaha samafalka qaar ka mid a qoysaskaasi oo ku sugan deegaanka buulobakti ee xerada dhagaxley ayaa v o eeda la wadaagay xaaladda ay ku nool yihiin hawaalyaa liidhaha waa baahannahay lama door raashin mana siinin waa baahannahay biila'aannahay waxaa ku keenahaynaa biyaha helaboosta barkaaskeedaa ku keenahaynaa raashidii boonnadii raashinku unagu ku qaadni waa la jooji raashingna aangaa nagu dhahay lama raashing ma qaadan wata qoyskaaga waa imisa kaarka waa sagaale koona sideedle raashin la'aangaa nagu dhahay waxa ku kee musqul la'aanna waa joognaa banaankaa u bahaynaa darabka magii unaga bahayna banaankaas u bahaynaa ba'a ma laha dhul gogol ma laha surfii waxa ku karsana ma laha ihin dhulkaas ku jiifnaa isbuunyaan rabnaa ba'a rabnaa raashungaa rabnaa turkoonkunti bilaawno raashungna na siiyo kaarna na siiyo jakuulana na siiyo rabna deg deg eh yaa rabnaa aniga waxaa lii dhahaa yuusuf kheyr aa lii dhahaa saddex sano ayaan joogaa boonaan haastaa limitri kooban saddex biloodna raashinla-aanaan ahay waxaan ka imaaday jubbooyinka maaragtaaye meeshaan aan ku noolnahay xariga qaxootiga dhagaxleey saasaa jirta raashinlaag noqda waxaa sababay tirikoobkii ayaa waxaa noqday marka anigoon tirikoobkii aan marin ayaa boonadii raashinkaad markaa la gaaray ayaa nala dhahay haddaad kaarkaas tirikoobneen raashin malhidiin kaararkii lanaga bujiyey saasaan raashinlaan ku nahay sagaala baan ahay sagaala muslimiinta oo qaxootiga joogta unbaan ku nooleen ayaa wax noo soo biiraynaysa biiridaas unbaan ku nooleen halkaa kaar ma qaadanin maxamed rashiid aadan ee liirahaa waxaan deganahay meeshaan maartay toban iyo saddex bilood alxamdulilaahi waxaan qaadanayay boono iyoaan ku qaadanayay raashiin alxamdulilaahi waa iska fiicnaay ilaahay amarkiisaa jira kaarkaa liiga bedelay markii boonadii liiga bedelay kaarkiina lii siiyey kaarkiina maxaa leeyahay raashinkiisa ma soo gudbin boonadiina maxaa leeyahay maartay waa la kansalay markaa saddex bilood oo kaleenta raashin ma qaadan carruur waxaan leeyahay tobaniyo kaarkeena muxuu dheyahay toban iyo afar markaa aad baan aad u rafaadanahay meesha waxaan ku noolahay muslimiinta ilaa iyo dhadhaab ayaa maartay yaan beri aan ku tagaa oo muslimkaan beriyaa alxamdulillah saasaan raashin ku helaa dhinaca kale si aan u ogaano sababta qoysaskaasi ay raashinka ku seegeen ayaan waxaan weydiinay guddoomiyaha guud ee xerada dhagaxley cabdulaahi cali aadan geedow waa mahadsanta cabdisalaanow saaad og tahay dadkan hadda raashinka aan qaadanin waxay u kala baxaan laba qayb qayb waa dad cusub oo mataqaanayo qaxooti cusub oon weli u-an aan diiwaangelinin oon weli u-an aan tegin oo aad u farba dadka qaybta kale waa dad horey loo diiwaangeliyey oo boono haystay boonada raashin kusoo ku qaadan jiray laakiin tirikoobkii maadaama la galayay ayagoon ka warqamin kaararka oo boonooyinka intii lasoo dhejiyey imaan waay maalinkooda iyo qaar aan weli lasoo gaarin oo xaafadooda aan weli lasoo gaarin oo si qalad raashinka dhibaatada raashinka looga bixiyo marka dadka aad bay u fara badan yihiin wayna dhibaataysan yihiin u n h r iyo waan la kaashanay iyo w f b waxay noo sheegeen dadka hadda inayna waxba siin karin laakiin dadkii waa laga qoray magacyadii waxaan rajaynaya insha allahu doorka soo socda inay wax heli doonaan haddii alla waayahay kuwa aad tiri si qalad ah ayaa dabcan looga xiray samafalkay lahaayeen bal noo sharax tusaale ahaan qof degan xaafada section e oo kale qof degan ayaa waxaa laga yaaba boonadiis maalinka uu qaadanaya inuu key ku qaato oo banaanka kor ah marka qofkaas ee dhaatada key baa uga jirtaa asagin e buu degan kama warqabo waxa socdo marka waxaa laga yaabaa inaan lasoo dhejinin ama waqtiisa aan la gaarin ama in lasoo dhejiyey asagoon ogeyn qofkiina aan ogeyn oo e uu degan yahay oo sababto oo masaafo dheer e iyo key wada kala fogyin dhinaca kale waaxda dowladda u qaabisan arrimaha qaxootiga ee d r a ayaa bilowday qorshe lagu diiwaangelinayo qoysaskaasi si ay u helaan raashinka samafalka ah ee ka maqan belihii lasoo dhaafay iyadoo lagu wado in bisha soo aadan ay qaataan raashin gargaarka ah ay horaan qaadan jireen qoysaskaasi cabdisalaan salas v o a dhadhaab kenya